الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخير والشر معا تجيده بقدر الله كما يريده وعلي والخير خيرك إيا والشر معا وذكر لبضبا تجديده cusboonaysiin diisiyan bimacnaa dhicidda mid waliba biqadari illaahi ilaahay qadarkiisa ayuu ahaaday kamaa yuriiduhu sida u doono ayaanu u dhacayaa wallaahu ilaahay khaaliqun abuuro weeye lificli cabdihi addoonkiisa ficilkiisa ka khaaliqahe abuuray weeye biqudratin buu ku abuuray qadarahaa min cindihu ka qadaray wa huwa aladii waa ka ilaahay abdaca isagu bilaabay ee abuuray ficla almuktasib muktasibka ficilkiisa waalkasbu kasabkuna lilcabdi addoonka majaazan majaasnimo ayuu yantasibu ugu nisbo sheegtaa waxau leeyahay sheekhu khayr iyo sharba dhiciddoodu ilaahay awooddiisa ayay ku dhacayaan innaa kulla shayna khalaqnaahu biqadar ilaahay baa yidhi annagu shay kasta waxaan ku abuurnay qadar waxaa kaloo ilahi faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaami waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan qofka ilaahay doona inuu hanuuniyana laabtiisa ayuu islaamnimada u waasiciyaa qofka uu doonay inuu lumiyana laabtiisa wuxuu ka dhigaa mid cidhiidh iyo honnaga bimacnaa qadarkana waxaa ilaahay qadaray uu xukumay ee lowxulmaxfuudka uu ku xukumay ayaa looga jeedaa ilaahay waxa weeye ka abuuray ficilka addoonka addoonka iyo ficilkiisaba ilaahay ka isagoo abuuray weeye daalikum allahu rabbukum khaaliqu kulli shay ilahay wax kasta isagaa abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaah isagaa idin abuuray idinkii waxaa qabanaysaan qul illaahu khaaliqu kulli shay ilahay wax kasta ka abuuray weeye qul hal min khaaliqin hayru allah cid khaaliqohon alla ahayna miyay jirtaa marka aayaadkaasi waxay tilmaamayaan sheekhuna ka hadlaya acmaasha addoommadu inay tahay makhluuqa lilaah ayaguna kasab ay ku leeyihiinoo dee camal ay qabanayaan baa ilaahay u sugay marka wuxuu leeyahay ilaahay waa ka ibdaaciyey ee isagu bilaabay ee abuuray ficilka addoonkani muktasibka ahi uu qabanayuu kasbanaya ilaahay ka abuuray weeye addoonkana majaas ahaanunbaa loogu nisbaynayaa kasabka eh kasabka lafdiisa ilaahay baa leh ilaahay baa addoon kasta qudro agtiisa uga sameeyey istitaaco uu wax ku kasbo laakiin ibdaaca ma leh marka ilaahay tiisuna waa ibdaac tan addoommaduna waa kasab waalkhayru waasharu khayr yashari macan wadajir tajdiiduhu bimacnaa cusboonaysiintiisa iyo dhicitaankiisu biqadari illaahi ilaahay qadarkiisa ayuu ku dhacayaa kamaa yuriiduhu siuu doonaanu dhacayaa wallaahu ilaahay khaaliqun midda khaaliqahoo abuuray weeye lificli cabdihi addoonkiisa ficilkiisa biqudratin buu ku abuuray qadaraha min cindihi agtiisa uu ka abuuray ka qadaray wa huwa aladii waa ka abdaca ficla almuktasib muktasibka ficilkiisa ka ilaahay isagu abuuray ee sameeyey ibdaaciye way isagoon meel u ka egti jirin waalkasbu kasabkuna lilcabdi addoonka majaazan buu yantasibu ugu nisbo sheegtaa wakhtalafuu culimmadu way iskhilaafeen oo tawakul iyo alictimaad cala alasbaab ayay isku khilaafeen farujixa tawakulu tawakul baa la rajaxayoo qaarkood tawakul bay rajaxeen wa aakharuuna kuwo kalena aligtisaabu afdalu bay leh kasbashadaa fadli badan wa haalisu lmukhtaaru qowlka saddexaad ee la doortayna waxa weeye an yufasala in la kala saaro wa biikhtilaafi nnaasi dadka iskhilaafkoodana an yunazala in lagu dejiyo haddaba kala saarki waa kanee man qofka daacata allaahi tacaala ilaahay daacadiisa aahara doortay laa saakhidan mid cadhoon aan ahaynin risquhu tacasara risqu hadduu ku adkaado walam yakun aan ahayn mustashrifan miduu hanqaltaagi lirisqi risq min axadin uu ka doonayo bal min ilaahi lkhalqi allaha khalqiga u ilaaha uun ka doonayaa fa ina daaka fii xaqihi altawakulu tala saarashada awlaa u fiican wa ilaa haddii kaloonu si ahayna aliktisaabu afdalu iktisaabka iyo kasbashada ayaa fadli badan waxay isku khilaafeen oo sheekhu inoo tilmaamayaa siiba waana culamaau deesufiya ee tawakulka iyo iktisaabka oo waxay isbarbar dhigeen tala saarashadii ilaahay iyo iyo asbaabtii oo lala yimaado waanaynu tilmaami doonnaa inaanay isdiidaynin oo isagoo qofku asbaabtii la imanayaba haddana ilaahay tala saaranayaa laakiin ayagu tala saarashadii ilahayna halkaasay dhigeen asbaabtii iyo shaqadiina meel bay dhigeen marka inuu qofku ilaahay inuu iska tala saarto iska fadhiista iyo inuu kasab iyo iktisaab la yimaado ayamaa fadli badan bay yidhaahdeen marka qola waxay yidhaahdeen dee tawakulka ayaa fiican oo sidii ahlu sufaha dee markaa uun halkaa la yska fadhiyo oo xagga cibaadaadka iyo daacadaasu loo jeesto oo kasab marka aanu qofku u dhaqaaqin oo ilaahay uun markaas xaggiisa uu qaabilo taasaa fadli badan bay yidhahdeen oo fatakhiduu wakiilan u calalahi fatawakaluu ilaahay tala saarta ilaahay wakiil ka dhigta yacni aayaedkaasay markaa iyagu sidaa u fahmeen qaar kalena waxay rajaxeen kasbashada oo waxay yidhaahdeen inuu qofku igtisaabo oo uu shaqaysto ayaa fadli badan waayo ilaahay baa hi wabtaquu min fadli illaah ilaahay fadligiisa raadiya waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi qofna ma cunin raashin ka wanaagsan waxay gacantiisu kasbatay ee ay la soo baxdo ambiyadii ilaahay oo dhammina dad wada shaqaysto oo wada kasbado bay ahaayeen asxaabtii markaa waaweynaydna sidaasay ahaayeenoo waa wada shaqaysan jireen a'immada markaa fiqiga abu xaniifoo kaloo la yidhaahda bacadla ayuu ahaa qowl saddexaad buu isagu sheekhu wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay ka mukhtaarka ah ee la doortay uu rajaxayo qowlkaasina wuxuu leeyahay waa la kala saarayaayo xagga dadka iskhilaafkooda ayaa loo eegayaa qofku hadduu ilaahay daacadiisa doorto oo kasbashadii uu ka tago oo hadday noloshu ku yar cidhiidhi noqotona aanu cadhoonaynin cid kale oo markaa uu damcayu gacmaha hoorsanayaana aanay jirinna alla uunu hoos joogayo isaga uun markaa weydiisanayo qofka caynkaas ah tawakulkaasaa u wanaagsanoo dee sabir iyo mujaahada linafsi baa ku sugan wa ilaa haddii kale oo aanu markaa qof caynkaasa ahayn hadduu wax yar waayo hadduu qof cadhoonayo yahay isla markaa dadka gacmaha hoorsanaya oo aanu joogsanaynin kaa isaga waxa u fiican kasbashada ayaa u fiican si istishraafka iyo dee sukhdiga uuga fakado macnaha intuu hortuu sheekhu inoo sheegayaa waa intaa waxaynu leenahay haddaba tala saarashada ilaahay la tala saartaa waxa weeye cuskasho uu qofku alictimaadu alinsaani calaa rabbihi caza wajal waa qofka oo ilaahay cuskada daahirkiisa iyo baatinkiisaba hadduu doonayo manaafic iyo waxtar inuu helo hadduu doonayo madaar iyo dhibaatooyin iska dafcinteed waa inuu ilaahay tala saarto nebi maxamed ayaa tala saarashada dhabta ah inoo tilmaamay oo aanay isdiidaynin asbaabtii bal yacnii tala saarashada dhabtahay ay tahay inuu qofku asbaabtiina la yimaado isla markaana uu tala saarto wuxuu nebigu yidhi low annakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarsuqu dayra taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana haddii aa ilaahay tala saaran lahaydeen tala saarasho dhab ah ilaahay wuxuu idin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo shimbirtii buu sheegay oo wuxuu yidhi cushkeeda iyo meeshay fadhida aroortiiba iyadoo bog laalanoo gaajaysan ka boodda waxay ku soo carrowdaa oo ay ku soo noqotaa iyadoo u dheragsan ayay soo carrowdaa xadiidka markaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka ilaahay tala saartay tala saaradka dhabkaahi waa ka asbaabtiina samaynaya ee asbaabtii la imanay waayo bal shimbirta u fiirso inta ay wakrigeedaa yar ama cushkeedaa yar uun ku jirto afka kor uma qaada eh dee wuxuu nebigu tilmaamay inay duulayso ee aroortii ka baxaysa buulkii iyadoo meel wuxu yaallaan aanay jirin hor ilaahay bay u dhaqaaqaysaa oo rasiqiisii bay raadsanaysaa dabeedna iyadoo ilaahay uu arsaaqay oo dheragsan halkay aroortii hore ka gaajoonaysay ayay soo noqonaysaa buuli bimacnaa waxay markaa ku tusinaysaa inuu qofku wixii asbaabahee uu karayana la yimaado ilaahayna uu tala saarto markaa qofka yidhaahdo asbaab samayn maayo anugu mutawakkilun baanu halkaasaan iska fadhinayaa ta tawaakul baa la yidhaahdaa ee tawakul lama yidhaahdo mutawakkilku waa qofka asbaabta samaynaya ilaahayna cuskanaya markaa haddii uu qofku tawakulka iyo cuskashada ilaahay ay ka dhab tahay waa inuu asbaabta ilaahay u sharciyeeyey ee risiqa uu doonaa wej xalaalana uu ku doonaa hadduu yahay qof beerfara ah oo beeranaya hadduu yahay qof tijaaro iyo ganacsi ku jira hadduu yahay qof shaqaale ah oo cid u shaqaynaya mu'asad ama shakhsi u shaqaynaya waa inuu qofku markaa uu ka lahaa oo asbaabta risiqa markaa uu la yimaadaa ilaahayna uu cuskadaa marka uu sidaa sameeyo ayuu noqonaya qof ilaahay tala saartay ilaahayna markaas uu fudaydiyo markii la rajaxay ee cusuurtii dhexe ee yacnii cusuurtii hore ee dahabiga ahaydee fiicnayd ee sidaa tawakul loo fahansanaa markii laga tegey ee suufiyadu markaa ay soo baxday ee cuquushii dadka muslimiinta ay qabsadeen markaa in la yska fadhiisto ay qabsadeen waa markaa muslimiinta inxitaadka iyo ta'ahurka maanta ay ku jiraan uu ku dhacay ee miidaan kasta iyo meel kastaba dadka muslimiinta lagaga hormaray cumar binu khadaab ayaa waxaa laga wariyaa nebigana sala allahu alay slam waa loo tiiriyaaye inuu yidhi horta marbu cumar binu khadaab baa wuxuu soo maray qolo meel fadhiistay oo yidhi meel iska fadhiyo ilaahay baanu tala saaran mutawakiliin ma tiidin buu le qofka mutawakilkii waa ka abuurkiisa iyo shinnidiisa intuu dhulka ku rito dhulkiisa qoto abuurkiisa ku rito tala saarta buul waxaa kaloo nin baa weydiiyey nebigana waa loo tiiriyaa xadiid tirmidi warinaya cumar bukhadaabna waa loo tiiriyaa isna inuu yidhi wuxuu uhi miyaan hashaydayo awrkayga iska sii daayaa oo ilaahay baan tala saartaa mise intaan dabradoon seetaysaa baan ilaahay tala saartaa maya wuxuu ku yidhi awrkaaga dabra ilaahayna tala saaro bimacnaa waa asbaabtiina la kaana ilaahayna cusko markaa wuxuu leeyahy sheekhu wakhtalafuu way iskhilaafeen culimmadii farujjaxa tawakulu tawakul baa la rajaxay waakharuuna aliktisaabu afdalu bay dhahan kuwo kalena kasbashada fadli badan wathaalithu lmukhtaaru qowlka saddexaadee la doortayna an yufasala waa in la kala saaro wabiikhtilaafi naasi dadka iskhilaafkooda an yunazala waa in lagu dejiyo manka طaacata اllahi tacaala ilaahay daacaysa aahara doortay laa saakhidan aan ahayn mid caruun in risqihu tacasara risqigu hadduu ku adkaado walam yakun mustashrifan lirisqi risiqa mid ka yacni jeedaalin ama yacni uga hanqaltaagina aanu ahayn min axadin qof bal min ilaahi اlkhalqi khalqiga ilaahiisa uun risqi ka sugaya faina daka fii xaqihi atawakulu baa awlaa fiican wailaa haddii kale aliktisaabuba afdalu fadli badan wa aalibu tajriidi tajriidka doonaya wa huwa fi sabab uu sababtii ku sugan yahay khafiyu shahwatin shahwo qarsoon baa dacad u yeelatay falyajtanib ha ka dheeraado waduu tajarudin tajarud ka u saaxiibkee liasbaabin sa'al asbaab weydiistay fahuwa aladii waa ka can dirwati alcizi ciziga halkii ugu sarraysay nasala ka soo degay waalxaqu an tamkuha xaqu waxa weeye inaad ku negato xaysu anzalaka halkuu ilaahay ku dejiyey xataa yakuuna allahu ilaa ilaahay noqda canhu xaggiisa naqalaka mid kaa raray yacni waa afkaartii jumuudka markaa xambaarsanayd iyo iska fadhiga ayay markaa halkani ka turjumaysaa wuxuu leeyahay sheekhu tajriid aalibu tajriid tajriid waxaa laga wadaa qofka doonaya inuu ka dhex baxo yacni an yatajarad bimacnaa yatakhalas asbaabtii ka shuqlinaysa ilaahay marka waxay arkayaan asbaabtii inay ilaahay ka shuqlinayso isagoo asbaabtii ku dhex jira iyo kasbashadii iyo xirfooyinkii iyo sanaayicdii iyo shaqadii isagoo ku dhex jira ka tajriid doonaya inuu ka dhex baxo markaas ilaahay xaggiisa uu u baxo oo bimacnaa tawakulkii aynu sheeg ayagu ay tilmaamayeen u baxaa khafiyu shahwatin dacad falyajtanib shahwo qarsoon oo nafdiisu ay doonayso ayaa u yeedhatae falyajtanib ha ka dheeraado oo markaa asbaabtiisa oo ilaahay uu dejiyey halkaasaa ha iska joogo asbaabtiisa ha wato oo yuu ka bixin macnaa weeye kanna waa taa cagsigeedoo waduu tajarudin kii isaga tajarudka u saaxiibkaa ee tajarada can ilasbaab isagoo asbaabtii ka dhex baxay ee markaa isagu iska uun suufiga u noqday ee uun hor ilaahay isaga jeeday ee liasbaabin sa'al isagu markaa asbaab weydiistay inuu asbaabtii markaa la yimaado dooray fahuwa aladii can dirwati lcizi naasal wuxu uhi waa ka dirwadii ciziga iyo halkii ugu sarraysay kaga soo degay weeye kaasi ka soo dhacay xaquna waxa weeyaan buu hi halka ilaahay ku dejiya inaad joogto ilaa ilaahay kaa rarayo bimacnaa waa jumuud halkii ugu dambaysay haddii aad markaa uun iska meesigala u noqoto halkaasaa ilaahay ku gartay halkaasuu dhex fadhi geesnaba ha uga dhaqaaqin ilahay intuu kaa rarayuu kaa kaxaynayo yaani xataa siduu ilaahay u kaxaynayo markaa may tilmaamin haddii markaa asbaabta aad ku dhex jirtaan asbaabtaadaasa aan ku dhex jirto wa aalibu tajriidi tajriidka doonaya wa huwa fi sabab isagoo ku sugan khafiyu shahwatin shahwa qarsoon baa dacad u yeedha fariistayba ka dheeraado waduu tajarudin tajarudkii u saaxiiba isagoo asbaabta ka dhex baxay ee liasbaabin sa'al weydiistay fa huwa aladii waa ka can dirwati alcizi cizigaa halkii ugu sarraysay nasala ka soo degay walxaquna waxa weeye an tamkuha inaad ku nagaato xayثu meesha anzalaka ilaahay ku dejiyey xataa yakuuna allaahu ilaa ilaahay aado canhu xaggiisa naqalaka midkaa raray qasdulcaduwi cadowga qasadkiisu waxa weeye tarku jaanibillaahi ilaahay dhinaciisa inaad ka tagto fii suurati اlasbaabi asbaab suuradeedoo abdahu minka uu ku muujiyey aw litamaahunin ama mahaano iyo liidasho maca takaasuli wahsi la socdo adharaw kugu muujiyey fii suurati tawakuli tawakul suuradii man wafaqa allahu tacaala ilaahay qofku waafajina yulhamu waxaa lagu ilhaamin albaxha can haadayni labadaa inuu baadho uma yaclamu wuxuu ogaan an laa yakuuna inaanu ahaanina hayru maa yashaau ilahay wuxuu doonay fa cilmuna oganteennu waxa weeye in lam yurid haddaanu ilaahay doonin waxaan ilaahay doonin habaaun yacni boodh weeyaan iyo ka kac waxau sheekhu leeyahay weli labadaa saddexdaa baydee hore hadal la sii xidhiidha ayuu sheekhu ka hadlayaa wuxuu leeyahay cadowga oo shaydaanka ahi mar wuxuu kaaga imanayaa oo uu doonayaa inuu yacni qaabilsanaanta ilaahay iyo daacadiisa aad ku jirto inuu kaa kaxeeyo oo muxuu kaa kaxaynayaa suuro asbaabeed buu kuu samaynayaayo yacni wuxuu yacni kugu tirtirsiyayaa si aad asbaab ula iman lahayd si aad u shaqaysan lahayd yacni inaanaysani ku habboonayn in markaa dadka gacmahooduna adeegayso yani fii suurati alasbaabi minka abdaa suuro asbaabeed buu kuu muujinaya sidaasuu doonaya inaad markaa kaga godo tajarudkii halkaad qaabilsanayd ama tamaahun iyo takaasul yani waa wahsi iyo mahaana yani liidnimo iyo axqaariyo liidnimo ayaa wuxuu kugu muujinaya fii sirati tawakul wahsi iyo iska fadhiisi iyo mahaano iyo liidnimo ayaa mararka qaarna wuxuu kaaga dhigaya buhi tawakul iyo tala saarasho oo aan ahayn markaa yacni waa xeelad yacni cadowgaasoo shaydaanka kuu soo gelaya iska jir qofka ilaahay waafajiyeyna wuxuu mar kastaba ku ilhaaminayaa in arrimahaa shaydaanku uu la imanayo siduu u baadhi lahaa ee u kala eegi lahaa ee aanu markaa dabinka shaydaanka ugu dhacin baa lagu ilhaaminayaa dabeed marka uu baadho wuxuu ogaanayaa inaan wax ilaahay doonay mooyaane wax kala ahaanaynin wax aanu dooninna habaa inuu yahay boodh iyo habaas inuu yahay ayaa ogaanayaa qasdulcaduwi cadowga qasadkiisa oo shaydaanka ay tarku jaanibillaahi ilaahay dhinaciisa ama tarxu tarxina weydha ka- tuulidda dhinaca ilaahay ayuu kula soo qasin fii suurati alasbaabi asbaab suuradeed baanu abda'u minka kugu muujin aw litabaahunin ama liidasho maca takaasuli wahsi la socdo ayuu adharahu fii suurati tawakuli tawakul suuradii kugu muujin man wafaqa allahu tacaala ilaahay qofku waajiya yulhamu waa lagu ilhaamin albaxa baadhid can haadayni labadaa u baadho uma yaclamu wuxuu ogaan an laa yakuuna inaanu ahaanaynin hayru maa yashaau ilahay wuxuu doonay may wax kale facilmunaa cilmigeennu waxa weeye in lam yurid haddaan ilaahay doonin habaa'un yacni waa habaas iyo boodh iyo waxba kama jiraan walxamdu lilaahi mahad ilaahay bay sugnaatay buuhi cala alkamaali cala alikmaali dhammaystirkii kitaabka saa'ila tawfiiqin waan ku xamdin axmedullah baan ku xamdin saa'ila tawfiiqin xaalan waafajin weydiisan lixusni alxaali xaalad wanaagsan uma asalaatu wasalaamu abadan oo abadiya cala alnabiyi alhaashimiyi axmeda nebigii reer haashimi axmed korkiisa ha ahaato waalaali wasaxbi aalkii iyo asxaabtiina ha ahaato iyo wamankii lahum ayaga qafaa raacay waxasbuna allahu tacaala ka nagu filanna alla weeye wa kafaa isaga ayaana kaafir sheekhu sidii uu inoogu bilaabay kitaabkiisa ama nadmigiisa yacnii abyaaddii ugu horraysay uu ilaahay mahadintiisa inoogu bilaabay ee uhi alxamdu lilaahi di ljalaali wa shaarici alxaraami waalxalaali ee ugu xigsiiyey markaa salliga nebigana uma salaatullahi maca salaami cala alnabiyi almustafa tihaami muxamed alhaadi min aldalali wa afdali asaxbi wa khayri aalin siduu halkaa hore inoogu bilaabay ayuu markaas inooguna khatimaya markaa mahad ilaahay baa leh dhammaystirkaa nadmigani wuu inoo dhammaystirmay mahad ilaahay baa loo ilahay baan mahad ugu celinayaa buui waxaan ilaahay ku mahadin anigoo weliba weydiisanaya inuu tawfiiqda iwaafajiyo inuu iwaafajiyo anigoo weydiisanaya xaalad wanaagsan xaalad wanaagsan adduun iyo aakhiraba inuu iwaafajiyo ayaan weydiisanaya salaad iyo salaamina abadiya oo aan nihaayo lahayna nebigii moxamed ee reer bani haashim loo nisbeeyey ee axmed ahaa magaciisu axmed iyo moxamed baw ahaa korkiisa ha ahaato aalkiisiina ha ahaato asxaabtiina ha ahaato waman lahum qafaa ciddii kale raacday atbaacdiisana ha ahaato ka nagu ka xasbiga iyaga nagu filan allana weeye wa kafaa isaga ayaana kaafiyo ku filan walxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay cala alkamaali cala alikmaali dhammaystirka kitaabkii aan dhammaystirnay saa'ila tawfiiqin waxaan ilaahay ku xamdiya anigoo weydiisan tawfiiq inuu waafajiyo lixusni lxaali xaalad wanaagsan uma asalaatu wasalaamu abadan cala alnabiyi haadan alhaashimiyi ee haashimiga axmed ahaa waalaali wasaxbi aalkii asxaabtiina ha ahaatay iyo waman lahum qafaa ciddii raacda wa xasbuna allaahu xasbigeenna kaafigeenna alla weeye tacaala kuraya wa kafaa isaga ayaana ku filan waxaynu bilownay kitaabka siddeeddii bishii tobnaad ayaynu bilownay maantana waa shan iyo labaatankii bishii labaad ee zero eight ka horena wuxuu ahaa siddeeddii bishii tobnaad ee zero seven macnaha waxaynu wadnay waxa weeye saddex bilood iyo toddobiyo toban cisho ayaynu wadnay ilaa afar maalmood laba aan xanuunsnay iyo laba aan hawl yeeshay na waynu fasaxnay wiigna fasax baynu ahayn ciidda ka dambeeyey ee sidaasuu inoogu dhammaaday markaa wixii aan gartay siday ahayd u sheegayna ilaahay xaggiisa ay ka ahaato inoogu mahadnaqayna wixii aan markaa qaldayna fa min nafsi wa min ashayطaan in sha allahu tacaala markaa kitaabkii halkaasuu inoogu dhammaaday ilaahay haynagu anfaco